Agaasimaha Fursada Dekeeda Muqdisho ayaa cilmiyood ka hirgeliyay degmada Biacade ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana xafladda xarigjirka cilmiyoodkani ka qayb galay wafuud kala duwan oo ka kala socday magaalada Muqdisho iyo guud ahaan deegaanada maamulka Hirshabeelle. Xafladda kooban ee xarigjirka cilmiyoodkan ayaa waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku nool degmada Biacade kuwaas oo si weyn u soo dhoweeyay in cilmiyood laga hirgeliyay halkaa.
waxaan mahad gaar u celiyaynaa maamulaha ee furdada xamar oo ceelkan inuu meeshan ka qodo hirgeliyey ummaddan soomaaliyeed oo u baahneeday ee eegta ay gurtay dhulka ay abaar ay tahay hal sano roob ma di'in lixdii bilood iyo lixdii bilood waa hal sanoo kaamila roob ma di'in guugiyaan hadda aan hadda aakhir nahay eegay hadda biyo ku jiraan lacabaana ma jiro marka waxaan leenahay mahad gaar aan u celiyaynaa aad iyo aadaan u faraxsannahay maadaama anigoo degmadayda ay dadka ay marti ku yihiin oo ku martikilayaan aad iyo aadaan u faraxsannahay waxaan ku faraxsannahay ceelkan meesha ka baqaba ee xaaji caddaawe dhanka kale mas-uuliyiinta madasha xarigjirka cilmiyoodkani ka qayb galay ayaa bulshada kula dardaarmay inay ilaaliyaan cilmiyoodkan islamarkaana ay ka qayb galaan horumarinta lagu sameynayo degmada biicadde ee gobolkan shabeellaha dhexe runtii farxad weyn ayay noo tahay ilaa mahad iskalena waafajiyey maanta shaqadan aan hayno waan u taagannahay runtii ceelka waxaad og tihiin waddankan biyo la'aan baahsan ayaa ka jirta muddo dheeraan ku fikiraynaa in ceel halkan laga helo xareeda eerida degmadan ceelasha ku yaalla waa biyo dhannaan biyo la cabi kara maaha marka arrintan waa arrin ilaahayna waafajiyey naga awooddayna ma ahayn ceelkan waxaa waaye waxaa la rabaa in la ilaashado waa ceel biyo mac laba boqol iyo afartan mitir ayuu injineerku ii sheegay in biyaha xareedda lagu gaaray farxaday noo tahay ka soo qaybgalka xirigjarka ceelka xaajiga oo meeshaanu ka qoday degmada biicadde annagoo ku faraxsan inaan ka soo qayb galno xirigjarka ceelka inaan ceelkii aan ka xirig jarno degmada biicadde laga hirgeliyey waa cilmiyoodkii labaad oo laga hirgeliyo degmada biicadde muddo koo iyo toban bilood ah islamarkaasina bulshada ku nool degmadaasi ayay si weyn u soo dhoweeyeen